wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in xaaladaha jawiga ee aadka u daran ee ka dhashay isbeddelka cimiladu ay dalalka ugu saboolsan adduunku ku kalifeen inay maarooyintooda ku qarashgareeyaan boqol konton iyo lix bilyan oo doolar labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxay sharaxday saxiifaddu in abaaro ba-an fatahado duufaano iyo musiibooyin kale oo lamid ah ay saameeyeen saddex boqol lixdan iyo afar milyan oo qof ayna sababeen dhimashada in ka badan afartan iyo laba kun oo qof tan iyo sanadkii laba kun iyadoo xustay in toddobiiyo toban kun oo dhimashadaasi ka mid a si toosa loogu nisbeyn karo isbeddelka cimilada saxiifaddani britishka ayaa si gaara tooshka ugu ifisay in dalalka ay dhibaatada ugu badani ka jirto ay yihiin soomaaliya hayti iyo ugandha dhankooda cilmi baarayaal ka tirsan macadka overseas development institute oo loo soo gaabiyo o d i oo fadhigiisu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa sheegay in dhibaatada isbeddelka cimiladu ay keentay in beeraleyda ay khasaaraan wax soo saarka dalagyo qiimahooda lagu qiyaasay balaayin dollar taasi oo ay sheegeen inay horseeday in beeraleyda soomaalida ah iyo etoobiyaanku ay ku qasbanaadaan ka tegidda nolol maalmeedkooda xilli ay sii kordhaysa cuntayarida maik tashaayildaas oo madaxa siyaasadda urur lagu magacaabo saaxiibada dhulka ayaa maruu la hadlayay saxiifadda the independent waxau yidhi haddii ingiriisku la kulmi lahaa tobnaan balaayin dollar oo khasaaro ah ay sabab u tahay ficilada waddamada kale dowladdeenna iyo dadkeena waxay si sax ah u awoodaan inay kor u qaadaan codkooda oo ay ka cawdaan cadaaladdarrada ay la kulmeen wargeysku waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo go-aanka uu madaxweynaha maraykanka donald trump ku hakiyey deeqaha caalamiga ah ee uu siin jiray waddamada qaar iyo saameynta ba-an ay tallaabooyinkani ku yeesheen waddamada ay sida weyn u saameysay xasaradaha isbeddelka cimiladu taasi oo keentay inay lumiyaan taageeradii cuntada iyo ka hortagga musiibooyinka karola danier oo ah hogaamiyaha xisbiga cagaaran ee ingiriiska ayaa dhaleeceysay sida waddamada isku sheegay inay qani yihiin ay uga cagajiidayaan taakulaynta waddamada ay saameeyeen dhibaatooyinka ay keento isbeddelka cimilada waxay sheegtay haweeneydan inay tahay cadaalad daro aada u weyn in waddamada ugu yar xagga saameynta dhibaatada isbeddelka cimilada ay yihiin kuwo qiimaha ugu badani ku bixiya waxay intaasi ku dartay in london ay tahay inay kaalin mugle ka qaadato sidii loo sixi lahaa cadaaladdarradaasi inkastoo dalalka ugu saboolsan caalamka sida soomaaliya etoobiya iyo dowladaha jasiiradaha yaryar ay yihiin kuwo bixiya lacagahaasi daraasadan oo uu sameeyey macadka loo soo gaabay o i d oo fadhigiisu yahay london ayaa qabaadhigay konton iyo saddex waddan oo daqligoodu hooseeyo iyo soddon iyo lix ka mid a dowladaha jasiiradaha yaryar ee soo koraya ee dhaca mandiiqada kariibiyaanka badweynta basifiga iyo atlantiga iyo toddobiyo toban waddan oo ku yaala saaxil iyo geeska afrika daraasadda ayaa shaaca ka qaaday in dalal badan ay tan iyo sanadkii laba kun la kulmayeen khasaare dhaqaale oo gaaraya saddex boqol sagaashan shan milyan oo dollar iyadoo boqol konton iyo lix bilyan oo ka mid ah khasaarahaasi si toosa loola xiriirinayo saameynta isbeddelka cimilada daraasadani ayaa soo kale muujisay in dhibaatooyinka cimilada sida fatahaadaha abaaraha dabaylaha xoogan iyo kuleylka daran ay si weyn u saameeyeen nolosha dadka iyo dhaqaalaha dalalkan waxaa xusid mudan in shirkii waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada kaasoo dhammaadka sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii lagu qabtay magaalada dubai ee imaaraadka carabta oo si rasmi a u ansixiyey abuurista waxay ugu yeereen sanduuqa khasaaraha iyo waxyeelada sanduuqani ayaa loogu talagalay inuu bixiyo gargaar dhaqaale oo deg deg ah si looga caawiyo dalalka ay sida darani u saameeyeen musiibooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dalalka hodanka ah ee ugu badan wasaqaynta deegaanka ayaa ballan qaaday inay sanduuqaasi ku shubi doonaan toddoba boqol lixdan iyo siddeed milyan oo dollar hase yeeshee tani waxay u muuqataa mid aada uga yar baahida dhabta ee ka jirta waddamada nugul ee uu saameeyey isbeddelka cimilada sida lagu heshiiyey sanadkan laba boqol iyo konton milyan oo ka mid a lacagtaasi ayaa la bixin doonaa ugu dambeynta sanadka laba kun lix iyo labaatanka duufaanada kulul iyo fatahaadaha joogtada ah ayaa muddo dheer ahaa kuwa ugu badan ee sababa khasaaraha ba-an ee ka dhaca dalalka jasiiradaha yaryar ee soo koraya kuwaasi oo aada ugu nugul isbeddelka cimilada tusaale ahaan jasiiradda bahamah ayaa qiyaastii afar bilyan oo dollar khasaartay sababa la xiriira musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelada cimilada taasoo muujinaysa sida ay dalalkani u wajahayaan khataro dhaqaale iyo mid nafeed iyagoo aan haysanin awoodaha iyo agabka lagama maarmaanka u ah inay ka jawaabaan ama ka soo kabtaan musiibooyinka noocaasi ah cilmi baarayaasha qaar ayaa aaminsan in duufaanada kulul ee halakeeyey dalalkan ay noqdeen kuwo aad u xoogan oo aan xakamayn lahayn taasi oo ka dhalatay dhibaatada cimilada ay sababtay korarka heerkulka badda iyo dabaysha xooggan ee sii hurinaysa khasaaraha iyo burburka ka dhasha musiibooyinka dabiiciga korarka heerka biyaha badda oo ka dhasha dhalaalka barafka ah buuraha ayaa si weyn u kordhinaya fatahadaha ka dhaca jasiiradaha iyo deegaanada hooseeya taasoo khatar weyn gelinaysa nolosha deegaanka iyo dadka ku nool meelahaasi islamarkaana sii xumaynaysa saameynta taban ee isbeddelka cimilada mawjado abaaro ah oo daran iyo fatahado halis ah ayaa si xoogani u saameeyey gobollada saaxilka iyo geeska afrika iyagoo burbur iyo dhibaato ba-an u geystay bulshooyin badan oo ku tiirsan beeraha kuwaasi oo nolol maalmeedkooda ka heli jiray beerahaasi taasi oo keentay hoosudhac weyn oo ku yimid wax soo saarka cuntada iyo dhibaatooyin caafimaad oo daba dheeraaday warbixin ka soo baxday macadka o i d ayaa muujiyay in isbeddelka cimiladu uu sababay khasaare dhaqaale oo gaaraya ugu yaraan kow iyo toban dhibic shan bilyan oo dollar kaasoo saameeyey xoolaha iyo dalagyada beeraha ee dalalkaasi iyadoo khasaarahaasi uu si joogtaa u dhaawacay habnololeedka dadka iyo helitaanka cunto ku filan gaar ahaan deegaanada beeraleyda ah ee horeyba ugu dhibaatooday faqriga baahsan iyo xaaladaha nololeed ee liita dalalka nigeria kenya uganda iyo etoobiya ayaa guud ahaan wajahaya khasaare dhaqaale oo gaaraya tobnaan bilyan oo dollar sababo la xiriira musiibooyinka cimilada balse soomaaliya ayaa qeybka dalalka ugu daran ay saameyntu gaartay iyadoo khasaarahaasi uu si qoto dheer u saameeyey dhinacyada nolosha dhaqaalaha iyo amniga taasoo sii xoojinaysa xaaladda cakiran ee dalka iyo baahiyaha ka jira